dibuhabaynta amniga waxaan dibuhabayn ballaaran ku samaynaynaa hay-adaha amniga ee kala duwan dhinacyada shuruucda istraatiijiyada tirada ciidanka tayadooda iyo xuquuqadooda xaqsiinta ciidanka ayaa mudnaan gaar ah siin doonnaa iyadoo qof kasta oo ciidan ah uu heli doono mushahar joogto ah gudno howleed duug daaweyn ciidan xanuunsan bixinta howlgabka iyo kafaalaqaadka agoonta ciidanka waxaan ahmiyad gaar ah sii doonnaa la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya buuraha calmadow iyo calmiskaad